kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta aanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeena caweyska toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a maxaad ka taqaanaa noocyada kala duwan ee jacaylka aadamaha haleela jacayl wad baa mid leedhahdaayo ilahay baynu kaa ka magan gelaynaa oo waa kii cilmi boodho kale ku dhacay adig waa kii lahaa luxudkaan la gelaya sidaa igaga leeldheerinina waa isku keeloona qalbigu lama jeclaan waaye sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa indhahayga balkii buduudan ku dhigilaa sanbabkayga bilan baan bartankiis ku gelilaa bacda dhegaha maqalkan xubka kugu barilaa
waxaa kaloo aada barnaamijka ku dhagaysan doontaan siyaasi dunida aada caanuga ah oo laga toocsaday amaba lagu sameeyey waxaa loo yaqaano brank barnaamijkuna waa caweyska washington hanku bilowna dhegaystayaala muddooyinkan dambe waxaa dunida si aada ugu soo badanaya dadka sida joogtada u adeegsada baraha bulshadu ay ku wada xidhiidho iyadoo dadkaasina ay u isticmaalaan barahaasi bulshada dhinacyo kala duwan oo nolosha sida in lagu xidhiidhiyo ehelka iyo qaraabada in xog ama war la ysugu gudbiyo ganacsi lagu kobciyo iyo weliba dhinacyo kaleo waayo kala duwan la xidhiidhaa hase yeeshee waxaa taasi barbar socota dad hadda si joogta ah shaqo uga dhigtay oo kusoo bandhiga waxyaabo kala duwan oo ay bulshada la wadaagaan waxaana ka mid a dadkaasi kuwo sameeya toocsi ama waxa afka ingiriisiga lagu yidhaahdo brank kuwaasoo dadka si lama filaana uga gashadaa haddaba dhegaystayaal sida ay qortee wakaaladda wararka ee associated press dadka dabinkaasi toocsigaa ku dhacay waxaa ka mida ra-iisul wasaarihii hore dalka jarmalka angela merkel oo ay heleen rag u dhashay dalka ruushka kuwaasoo isaga dhigay inuu la hadlayo xilligaasi madaxweynihii hore dalka ukraine petro poroshenko iyadoo la qaaday islamarkaana kala sheekaysatay arrimo xasaasiya dadkaasi ka toocsanayey waxaana dhegaystayaal sida ay wakaaladu qortay intii uu socday hadalkaasi oo ku dhex maray iyada iyo dadkaasi ka toocsanaya khadka telefoonka ay ka hadashay ra-iisul wasaarahan hore arrinta haatan dunidu ay sida weynisha ugu haysee dalka ukraine iyo weliba arrimo la xidhiira dalka belarus xafiiska haweeneyda ra-iisul wasaaraha hore uga ahay dalka jarmalka ayaa sheegay in telefoonku uu soo dhacay amaba ay qabatay bishii januari aynu soo dhaafnay labiyo tobankeedii markaasoo uu la soo hadlay qof isaga dhigaya madaxweynihii hore ee dalkaasi ukraine boroshenko kadibna wadahadalkaasi uuba gacan ka geystay howlwadeen ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka jarmalka kaasoo u kala turjumay qofka toocsiga wada iyo weliba angela merkel raggana toocsiga sameeyey oo lagu kala magacaabo valadimir kusnesof iyo alexey stolirof ayaa warbaahinta bulshada sidoo kale looga yaqaanaa vofan iyo lexes waxaanay arrintan ay ku baahiyeen barta ay ku leeyihiin telegramka iyagoo sidoo kalena tallaabo amaba arrin sidan oo kale ah ugu sameeyey islamarkaana ka gashaday siyaasiyiin aada caan uga ah dunida oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron madaxweynaha dalka poland andre jaduda iyo weliba ra-iisul wasaarihii hore dalka ingiriiska boris johnson iyadoo sidoo kalena dadka caanka dunida ka ah ee ka tocsadeenna uu ka mid yahay amiir haariga dalka ingiriiska arrintan oo lama filaan noqotay ayaa wakaaladda wararka ee associated press ay xustay in angela merkel waa ra-iisul wasaaraha hore dalkaasi jarmalka ee laga tocsaday ay intii khadkaasi telefoonku uu socday ay ka hadashay heshiis nabadeed oo aada loo dhaliilay oo ay qayb ka ahaayeen iyada iyo madaxweynihii hore dalka faransiiska francois holland kaasoo ay ku tilmaantay inuu wakhti dahabiya siiyey ukraine heshiiskan oo ay dhex dhigeen madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo weliba ninka raggan tuucsanaya ay iska dhigayeen oo xilligaasi ahaa waa sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii ee madaxweynaha dalka ukraine waxaa kaloo dhegaystayaal ay wakaaladdan wararka e b xustay in angela merkel ay cambaaraysay cadaadiska laga sameeya dalka belarus arrintan oo noqotay mid la yaab leh ayaa soo jiidatay indhaha bulshada islamarkaana warbaahinta ugu caansan dunida ay wax ka qortay iyadoo dhalisay dareen ah in madax badan oo dunida ahi ay muujiyaan taxaddar reeriya islamarkaana mid kastaaba uu nambarkiisa xajisto si aana looga toocsan inta ayna aanu gelinin noocyada jacaylka ee kala duwana bal marka hore dhegaystayaal aynu wada maqalnay heestan uu codkiisa inagu soo gaarsiinayo fanaankii cumar dhulla cali islamarkaana uu erayadeeda curiyey cali cabdi saa'iq qadar dhacay caanan maale qaladna waa la sixi jiray labadaysu qalantana qaar kalaa dilayo isu qoonsada jira calaf lagama quusteen qaban qaabadaan waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quusteen qaban qaabadaan waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheega qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheega qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa qunyar socod kalaafyaha markad luga qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa yar socod kalaafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexdaad qalanjaamuudiyo qortiyo cabadhyaha dhexdaad qalanjaamuudiyo qortiyo cabadhyaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo iyo jaleecada markaan kugu qiyaasa ama kugu qadariya qosoolkiyo jaleecada waxaan kugu qiyaasa ama kugu qadariya hablihii quraysheed qoonkii fardowsi hablihii quraysheed qoonkii fardowsi qofkii qofkii adig ku eegiyo qofkii qofkii adig ku eegiyo indhihii ku qaybay wabay ku qushuucaan indhihii ku qaybay wabay ku qushuucaan qadarkii ku ogaa quruxdii adduunyada qadarkii ku ogaa quruxdii adduunyada kuu siiya qaybu laga qaadi maaye qadarkii ku ogaa quruxdii adduunyada qadarkii ku oomaa quruxdii adduunyada kuu sii qaybu laga qaadi maaye
aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi codkiisa inagu soo gaadhsiinayay fanaankii cumar dhuulle cali islamarkaana aynu barnaamijkeenna aweyska washington hore ugu sii soconno markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo caawa aynu ku soo qaadan doonno sharaxaad laga bixinayo noocyada kala duwan ee jacaylka aadamaha lela qodobadaasi amaba noocyadaasi oo dhegaystayaal uu barnaamijka la wadaagay hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku noola dalkan maraykanka islamarkaana isagu nuxur ahaan isu soo duway islamarkaana soo ururiyey waa horta sidaan ka soo gaadhay waayeelka iyo waayo aragga baalkaa jacayl hadalhayntiisa aad bay u fara badan tahay balse anu aragtidayda markaan soo ururiyo een waayo aragnimada nololeed ee aan waayeelka ka soo gaadhay kusoo koobo baalka jacaylka waa saddex qabood baa horta la yidhaahdaa waan garta jacayl wad baa mid la yidhaahdaayo ilaah baynu kaa ka magan gelaynaa oo waa kii cilmi buudho kale ku dhacay adig waa kii lahaa luxudkaan la gelaya sidaa igaga lildheeranin oo isku keeloona qalbigu laba jeclaan waaye waa loo dhintaa markaa kaa marka ahaa waa baalkaas xadkuu ka yara baxsan yahay oo waa yara waa yara keera caadi baan odhan karnaa waa jacayl wad baa la yidhaha waa dilaa dadka ha marka kaasi waa jacayl wad waxaa kaloo jira jacayl wadne iyo jacayl wadhad ka kaa wadnahaasi muxuu yahay jacayl wadnaha sakan kale intaynaan u gelin jacaylka wadnuhu waxa weeyaan waa laba qof oo ruuxdooda isdoonayso haye ha waa xubu ruux bay malaa qolada carabta tiraahdaa marka soomaalidiina kuma badna waa spiritual love laakiinse quluubtaa isdoonaysa labada qof dareenkooda nafsaaniga ah ayaa isdoonaya qofna qofka kale inay dhibi ku dhacdo ma jecla inay wax gaadhaan ma jecla ama dhinaciisa ha ka soo gaadhaan ama dhinac kaleba ha kaga yimaadaan waa markaa waa kuwii laga heesaye ee lalahaa biyo haddaad cabayso bisinkaan ku dari lahaa aada iyo aad aad iyo maxamuud cabdullaahi ciise sangub indhahayga baalkiiyo budhoodaan ku dhigi lahaa sandoorkayga bilan baan bartinkii ku gelin lahaa waa waa waa tabtaa weeye marka markae beerka laisu bedelayay hadduu beerku Aad qaybsamo iyo- mar baan adig ku siin lahaa aad marka waa iyo aad waa waa waa- spiritual love ama waa waa kii ruuxiga ah weeyaane nafta la socday aad iyo aad waana ka runta nolosha ku dhisanta baynu odhan karnaa xaqiiqada marka loogu tago taa wadkii waa xadkii uu ka yara baxsan yahay isagu marka qayb saddexaad mhm.
iyaduna waxay noqonaysaa jacayl walhad haye kaasi waxa weeyaan dabayshaa sidato oo isagu waxa la helaa wax macno uu ku dhisayay ma jirto waa jacaylin guri baa la odhan karaa marka maxaad u tir jacaylin guri ma aragtidunba iska macnaha waxaad leeda waa laska waa waa raacaya jacayl danaysi ku dhisan aad iyo aad aad iyo aad De kolle horena waa loo sheego heesaynu soo xiganaynaa ee waa macaananba waa qaraadhaadba waa siduu kuu soo maree waxa weeyaan Aad iyo waa aad.
noocyadaasunbaa kolba ka kusoo marunbaa qaraadhiya macaankiisa wata jacaylkaa laftiisa inu ka sheekeynayna baa aniga fariin ii soo diray haye aduu fariin buu ii soo dhiibtay wuxuu igu hi fariintaa dadweynaha iga gaadhsiiye waan gartay taasaan jecelahay inaan kula wadaago bal innaga iyo dadweynuhuba siday noola dhegaystaan fariintaa aynu ku sidna jacaylka bal waayahay muxuu kusoo faray fariintaasi Maxaa fariintaasi waxaa kusoo halqabsanaysaa nin ka mid a asxaabta jacaylka ee dhallinyarada maanta kacdana ka mida weliba wanaagsan?
jacaylkii baa nala hadlayo jacaylku wuxuu yidhi jacayl dhababaan horta aniga hadlayo aaraarteedu waxay noqonaysaa jacayl dhababaan dhambaal ka sida Mhm.
wuxuu dha wuxuu dhibani dhammow yidhi darbaa igu dheelay oo idhibe dhawaaqan dhagahooda gaadhsii dhurwaagan hablaha usii dhukusee intaa dhalanteed dhab uga dhigaya dabinka u dhigay ceel dheer u qodow dhiliya warxumaad dhankay ka sidaan dhambaal cishqi baan idiin dhigayaa dhibtiyo xuma waan ka dhiidhiyay oo xaaraan dabaqsigu dhaqankay maahoo xalaashaan ku dhashaa xaqaan ku dhintaa waan gartay taa markaa in waa macno hees oo kale weli may soo bixin korosku wuxuu odhanayaa cabdu ku dhibciyo kuwa ku dhacow jacaylkan dab dhabta ah darkii dhadhanshow dhibooda dhalanteed runta u dhiga war nimankaa igu ciyaaraya Mhm.
war runta u sheega inta aynaan waayahaasi jacaylka ka bixin bal aan soo qabta mid ka mid a heesaha sida qotada dheer ay soomaalidu ugu muujiyeen jacaylka islamarkaana ay ku sharaxeen sida labada qof ay nafta isugu huri karaan islamarkaana ay waayahooda jacayl u qaybsan karaan heestan codkooda inagu soo gaarsiinaya fanaaniintii maxamed axmed dhabarlo iyo weliba saara axmed jaamac
haddu beer ku qaybsamo barban adi ku siin lahaa wadnahayga bidixdana wan ku bedeli lahaa kagana waan la bixi lahaa boolidiguyeeye kalama baxayleen naftan laba bahood noqon barkagan ku siin laa Waa boolidiguyeye. Kalama baxayleen naftan laba bahood noqon qarkagan ku siin iyo haddaad cabaysaa bisinkaan ku dari laa bedankaga facataxo oo banuga dhigila iyo haddaad cabaysaa bisinkaan ku dari laa bedankaga facataxo oo banuga dhigila ilah waxaan baryaaya adduunyada barcadhiyo farxad inaad ku waarto oo aakhirana bisha ariyo jannadaad inaad ku barida jannadaad inaad ku barida ilah waxaan baryaaya adduunyada barcadhiyo farxad inaad ku waarto oo aakhirana bisha ariyo jannadaad inaad ku barida jannadaad inaad ku barida
indhahayga balkii hudoodan ku dhigla sanbabkayga bilan baan bartankiisu gelila bacda dhagaha maqalkan xubka kugu barila indhahayga balkii budoodan ku dhigla sanbabkayga bilan baan bartankiisu gelila bacda dhagaha maqalkan xubka kugu barila waxaan beeri lahaa uba soo bixiyey caashaqo habenkii bogaygan igu bariyey kuodhanla waxaan beeri lahaa uba soo bixiyey caashaqo habenkii bogaygan igu bariyey kuodhanla kolkan soo baraarugo bishaaraan ku siila bidhantada haragaan bilkhayr ugu ducayla kolkan soo baraarugo bishaaraan ku siila bidhantada haragaan bilkhayr ugu ducayla ilaa waxaan baryaaya adduunyada badhaadhiyo farqad inaad ku waarto aakhirana bishariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida ilaa waxaan baryaaya adduunyada badhaadhiyo farqad inaad ku waarto aakhirana bishariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida
heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
ku bagabagaeeyaan aku ruli lahaa balag iladaya sidiisaan ku daawan laha bili baryarada oloshaan biyasi ku odhan laay sida ogadhay waan kugu babsoon laa hadiyo jeer baridada kalamaha aanan baydhe sida ogadhay waan kugu babsoon laa hadiyo jeer baridada kalamaha aanan baydhe
qalbigayga bilan baan baroog kaga dhigi lahaa aqligeenna badan baan isku wadaa barxi lahaa balaayada xijaabkan burdo kaaga celin lahaa qalbigayga bilan baan baroog kaga dhigi lahaa aqligeenna badan baan isku wadaa barxi lahaa balaayada xijaabkan burdo kaaga celin lahaa yow kalgacal baan barisada ku tabila riyadan habeenbara waxle kugu sunila barbaarto wareebaan bilaney ku odhala bidhansada aragan bilkhayr ugu ducayla barbaarta wareebaan bilaney ku odhala bidhansada aragan bilkhayr ugu ducayla ilaa waxaan baryaaya adduunyada badhaadhiyo farsadinaad ku arto aakhirana bishariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida